garoonka kubadda cagta ee magaalada kismaayo ayaa martigelisay ciyaar xiise iyo xamaasad leh oo u dhexayso laba ka mid a naadiyada ugu awooda badan jubbaland naadiga g c c iyo naadiga tekadaha kuwaas oo ka qayb galay tartanka jubbaland kaabe ciyaartan oo ahayd mid markaasi aada loo sugayay ayaa si habsami leh u dhacday iyadoo ay kasoo qayb galeen taageerayaal fara badan oo garoonka buux dhaafiyey kuwaasoo si weyn u muujinayay taageeradooda afar iyo hal ayay ku dhammaatay ciyaarta iyadoo naadiga tekadaha ay guusha markaasi ay ka gaareen dhigooda g c c qaar ka mid ah ciyaartooyda ka qayb galay kulanka ayaa waxay ka warbixiyeen sida ay kusoo dhammaatay ciyaarta bilah marka hore ilaaha mahad iska leh marka xigto maamulka tiimkeena dekadaha oo markastana garab taagan ciyaartooy ahaan annaga waxaa waaye waa waxaa ballan qaadnay inaa waxaa waaye siday naga filayaan si ka sarraysa inaan gaari doonno guulo badan inaan usoo hoyn doonno horyaalka kaalinta labaada kaga jirnaa hadda walow uu kulan dhiman yahay efakaabka waxaan rajeynaynaa finalaa joognaa hadda kulanka ugu dambeeyey finalka ugu soo bixin maanta dheelnay guul muhiimaa gaarnay alxamdulilah waxaan rajeynaynaa insha allah inaan qaadi doonno koobkan si awoodle welibana famos dekedaha gca la dheelayna maanta koob efakaab alxamdulilah saddex dhibicaa ka qaadane olow dhigayna waxaa waay gca afri halaa uu badane insha allah waxaan rajeynaynaa inaan kaabkan ku guulaysano walow horyaalka heerka koowaad kaalinta labaad kula jirno maadaama uu game sii dhiman yahay insha allah ayakana waxaa haddaa kaadinlee qaado kana qaadanaa insha allah